waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali munaasabad ku aadan toban sana guuradii ka soo wareegatay markii soomaaliya ay ku biirtay heshiiska xuquuqda carruurta ee qaramada midoobey ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana xuska munaasabadan ka soo qaybgalay madaxda dowladda oo uu ku jiro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya wasiirada wasaaradaha waxbarashada arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka agaasimayaal carruur fara badan dadka baayaha gaarka qaba maclimiin haweenka ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada safiiro iyo xubno ka socday heedaha caalamiga ah munaasabadan ayaa waxaa lagu soo bandhigay dadaalada dowladda ee ku aadan dhowrista xuquuqda carruurta soomaaliyeed iyo sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho dhammaystiran ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir oo sheegay in dowladdu ay mudnaan gaara siin doonto waxbarashada carruurta soomaaliyeed dadka soomaaliyeed haddii lagu qiyaasay labaatan milyan kow iyo toban milyan ayaa carruur ah hantida ugu badan ee dalkeenna uu leeyahayna waa carruurteenna sidaa daraaddeed qofka wuxuu ilaashadaa waxa ugu badan ee uu haysto iyo waxa ugu qiimo badan ee uu haysto maanta waxaan leenahay dad dalkeenna waxa ugu qiimo badan yaa ugu qiimo badan yaa ugu qiimo badan carruurta runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan halkan imaado anigoo maanta matalaya odayaasha soomaaliyeed laakiin maalintaas waxaan matalayey carruurta soomaaliyeed waxaan rajaynayaa in xaaladda carruurteennu ay wax iska beddesho xukuumadda dan qaranna ee aan ka tirsanahay waxay awood weyn bagegelisay in tiir ka mida tiirarka xuquuqda carruurta ay leeyihiin wax badan laga qabto kaas oo ah waxbarashada carruurta waxaana ballan qaadaynaa inaannu ku dadaalayno waxbarashada carruurta si carruurteennu ay u noqdaan kuwo karaamo leh sharaf leh mustaqbal leh mustaqbalkeennana waxa uu ku dhisan yahay mustaqbalka carruurteenna carruurteenna waxaan leeyahay hambalyo si gaara waxaan ugu hambalyaynayaa wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka waagii hore waxaa la dhihi jiray wasaaradda haweenka carruurta lamada xusuusan jirin laakiin hadda waxaaba la ogaaday waxa ugu badan ee aannu leenahay inay carruurta tahay wasaaradduna shaqada badan ayay leedahay inay carruurta tahay tallaabeenka ay ku tallaabsatayna waan bogaadinaynaa khadiijo almaksuumi wasiirka wasaaradda arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka ayaa dhankeedii goobta waxay ka sheegtay dadaalada ay dowladdu u gashay soo saarista hindiso sharciyadyo dhowr ah oo khuseeya dhowrista tacadiyada carruurta iyo haweenka ku dhaca dhaqangelinta heshiisada caalamiga waxaa hoyaalaha ka shaqeeya ra-iisul wasaare waxaa ka mid ah heshiise badan oo dhaqanka gelinta heshiiska caalamiga xuquuqul carruurta qaramada midoobey ansixinta axdiga xuquuqda carruurta afrika diyaarinta hindi sharciyeedka xuquuqda carruurta hindi sharciyeedka joojinta naafeynta xubinta gabdhaha sharciga joojinta kufsiga iyo anshaxumada intaas kabadan wax ka badan ka sameynaa jirta ra-iisul wasaare wakhtigii maadaama nugu gaaban yahay guulahaas oo guulo kale ka badan ayaa tobankii sano lasoo dhaafay qabsoomay dowladda federaalk soomaaliya waxaa dhinaca socda dadaalo ah oo waddada ku soo jiro oo sii wadno oo ka mid ah mashalay inaan furnay xarunta carruurta oo nambarka maama zahro nagu soo wareejisay ee toban sana ay ka shaqaynaysay waxaa leeya mahadsan tahay maama zahra hay-addeeda ay ku soo shaqaynaysay nambarka one one six oo shalay xiliga ka jirnay carruurta oo tacadiyada lagu samaynayo iyo dhibaatada haysto maanta dowladda si rasmi ah ay ugu dhawaaqayso inay carruur walbo taxadiga iyo dhibaatada ka soo gaaray inay halkaas insha allah biidniillaah shaqadooda lagu qabto kowda diseembarkana waxaa lagu dari doonaa gabdhaha soomaaliyeed ama haweenka soomaaliyeed tacadiga galo mudan ra-iisul wasaare waxaa hortiina ka ballanqaadayaa inaan sii wadi doono dadaalkeena ku aadan horumarinta carruurta soomaaliya ayadoo ay naga go'an tahay inaad xaqiijino dhismaha iyo soo saarka jiilka soomaaliya cusub hogaamiyaha soo socda insha allah biidnillahi kariim ugu dambayn ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad aad u dheerayd in nolosha laga nolol aan ahayn noloshan caadiga ee bani aadamku ku nool yahay in loo jiheeyo oo ah nolol la isgubo oo la isqarxiyo oo bulshada la baabi'iyo oo dib oo dowlad la'aan lagu rido oo dhaqaalo la'aan lagu rido oo waxbarasho la'aan lagu rido oo dib noo rida gebigoodaba oo ayaga laga dhigto qoryo la shito oo dabka lagu shido orod isa soo qarxi orod isa soo dil orod aabbahaa soo dil orod hooyadaa soo dil afkaartaas jiran ee xun ayay ubadkeennu ay balnaarbal u yihiin oo maalin walba la quudiyaa oy dhibaata ka haysataa waxaa ka mid ah afkaaraha xunxun ee ilmaheenna lagu quudiyo qabyaalad oo weliba hub loogu dhiibaa oo qabiil hebel baa cadow ku ah ree hebel baad adugu tahay ree hebel in layska celiyo weeye dhaqan xun oo boqolaal jirsaday oo soomaalidu ay leedahay ayaan ubadkeenna ku ababinaa oo aan barnaa oo dhaqan xumo ah oo u baahan inaan ka badbaadinno ubadkeenna oo runtii waxyaabaha halista ah ee sunta ah ee marin habaabinta ah ee ubadkeenna la qaadsiiye ayay ka mid tahay waxaa ka mid ah maandooriyaha ay ubadkeennu maalin walba la kulmaan oo hadda weliba markii ugu adkayd ee ugu darnayd ay marayso oo ilmaha soomaaliyeed ee iskuullada dhigtaa jaamacadaha dhigtaa kuwa aan waxbaran intaba ay dhibaato weyn ay ku hayso mushkiladdaas daraaga iyo maandooriyaha oo aad mararka qaarkood aad u malaynayso in si kas ah iyadoo weliba loo soo marayo argagixisada marar fara badan in ummadda soomaaliyeed la hadlaynayo la rabo in mustaqbalka laga dilo si mustaqbalka looga dilana ubadka in la baabi'iyo in la rabo iyo carruurta ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale xusay in xaaladda carruurta soomaaliyeed ay imika tahay mid halisa islamarkaana ay wajahayaan duruuf aad u adag oo weli caqabad ku ah koriinkoodii badqabkoodii iyo helitaanka xuquuqdooda aasaasiga ahi sidoo kale waxa uu sheegay sida ay uga go'an tahay xukuumaddiisa dan qaran ilaalinta xuquuqda carruurta soomaaliyeed isagoona intaa raaciyey mudnaanta ay leedahay in la xoojiyo in dhammaanba ubadka soomaaliyeed ay helaan waxbarasho tayo sare leh iyo adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxbarasho la'aan baa haysata dhowr milyan oo soomaaliya oo waxbarasho gaadhay ayaan waxbarasho weli haysan oo nasiib darro ay tahay runtii dhibaato weyn ay tahay waxyaabaha ilmaheenna haysta ayay ka mid tahay waxaa ka mid a shaqo adag oo aan ilmo yari qaban karin ayaad arkaysaa asaga oo ilmo yari hayo duruuf darteed oo aan ilmaha yarkaaba loogu talagelin oo uusan qaban karin kuwaas waxaa sii dheer kuwa duruuftu hayso ee disabilitieska ee masalan aan awoodda u lahayn ama baahiyaha gaarkaa qaba ee duruufaha gaarka ay hayaan intaasoo dhan waa duruuf haysata ilmaha soomaaliyeed waxaan joognaa xilli ay lagama maarmaan tahay in aan u soo jeedsanno ubadka soomaaliyeed annagu haddii aan nahay xukuumadda dan qaran sida wasiir faarax uu sheegay mushkiladda oo dhan maadaama aanan hal mar wada xallin karin waxaan isku daynay in aan fiirsanno meesha ugu daran meelaha ugu daran waxaan aragnay inay ugu daran tahay ilmaha soomaaliyeed oy dhibaatada haysataa ay ugu badan tahay in uu waxbarasho la'aan noqdo waxaana noo soo muuqatay haddii ilmaha uu waxbarasho la'aan leeyahay bulshaduna waa waxbarasho la'aan ilmaha waa mustaqbal la'aan waxay la mid tahay ummadda soomaaliyeed waa mustaqbal la'aan dalka soomaaliyeedna waa mustaqbal la'aan wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho